ismaa isaagaa dheere sooma ka jarna walka sooma walka hiraabsada male dhibaataysagna langwiin aha todobaatan ilama sani jira waxaa jira masaakiin badan oon haysanin afur iyo suxuur ku filan waxayna ka warbixiyeen culaysyada haysta magaceyga xabiibe cali maxamed waaye gubeygi toddobaatan iyo shan waaye waxaana warinahayaa waa gaajo xun baana hayso waxaan doonahayo soonkii rabalaanki waan joognaa aabow waxaan ku soom waxaan ku afurn antaasaan ilaahay ka megansanaa idanka ilaahay agtiis wixii nalo tara ayaan ka megansanahay rabalaankeena gaar waxaan ku afurayna malaha waxaan ku oo sahuurinayna malaha waxaan rabna muslimiinta dhammaan oo walaalaheena inaa oo afur waxaan ku afur ilaaha noo soo qaada wax ilaahay noo sahil inaana siiyaana rabnaa maamo iska dhabaysan oo ay fakuu joogtaan oo saakina uryaan ah habiibo aadan ibraahim bologan ifootuwaan deganah caruuraan haystaa waxaan ku afurnay waxaan ku soo waayeel naafo iyo danyar badan ayaa dayacan waxayna muslimiinta ka codsadeen in laga caawiyo afurka bisha barakaysan aagay nuurta ibraahim isaaga laare afartan isiye sinajar matmane soongal ku jar gaajin hayt dabaatin hayt min hay inti nanin garab yafadaan si badan saas ena nuurta ibraahim isaaga laare soongal ku jar sharabal ku jar walka soomaan male walka salaam male walka afraan male walka kirabsadaan male saasa bismillaahi raxmaan raxiim magaceyda faadama xasan mustafa liidhaha labaatan iyo shan janaa jira waxa ka soona waa ka afursana ma haysana gaajo rafaad dhab saasa taaganhay bish rabalaana ku jirna wax haysana ma laha biimadooga ku afurahaya aa dholadaanahay wax kale ma haysida masaakiintan oo ku nool xerada qaxootiga iyo fatuw ayaa wajahaya xaalado adag oo macaluul iyo rafaad ah inkastoo daraalla u sooman yihiin gaasha liidhaha men waa soomannahay waxa ku sahawrna ma haysano waxa ku afurna ma haysano waa sahuur la-aan iyo afur la-aana nahayto bii iyo waxaan ku afurnaa qashinka beeraha laga soo guro waxaan rabnaa inaan waxa ku afurno oo ku sahawrsano inaan nanaga aawo magaceyga milyuuna ladhaha waxaan joogaa ifatuu meel dhahan waan ku rafaasana rabadaan waay waxaan ku soonno waxaan ku afurno waxaan ku suxurno ma haysano dadka waxaan ka codsanaya muslimiinta meel kastay joogaan inayna soo caawiyaan waxaan ku afurno waxaan ku suxuurino waxaan haasano malaha marka waxaan rabnaa dadka muslimiinta meeshaay joogaanba inayna soo caawiyaan magacayga salaalo maxamed iiman baan ilahaa dhubkayga waxaan ku soomna malaha dhibaato adduun inta ma dhaafayso duq waayeel oo sariirta ii saaran baa ii jiifa waxaa ku sooma malaha sahuurta inaa noogu tiro gashaan baa rahabdabaa rabalaan joognaa waxa ku sooma aan la-aan mid ka mid a qoysaska aan haysanin afur ku filan iyo nafaqo ayaan la afuray sifo aan u xaqiijiya noloshooda dhabta ah samey ibraahin waa waayeel xalay ku suxuuratay soor aan waxba lagu darin oo biyaha caadiga ay ku cabtay sida ii sheegtay haddana waxay ku afuraysaa shah bigayso ay sokorta dariska u keeneen annagu baryaan soomanaha imaana waa igu tagtay waa hiraabsigaan beli waay xalay sooraan karsaday hiraabsigi bir ay dhintay u martaan waxawo biyaha ka dabcabi waa iska saaxday wax kaloon haysana male kuwaas kooshinkeena dhowli bii lagasoo qaada laba mooyaa noqdeen waa tuman kuwaasaa habeenkii aan karsanay hiraabsigi afurkiina shaagaa bigeyska oo olagan hata koob koob bas ii keenaa aan cada intaan afurka la gaarin hooyadan way ila hadli weyday gacanta ayaynay ugu inshaartay inay baahay la hadli laadahay balse markay biyaha qaboojiyaha cabtay waxay ii sharaxday nolosheeda xalay ma sixirino waxaan haysta male buugaas inaa dhowlibiyo iiga go'day waxaan haysta ana ku ii dambeeya xalay aan karsaday wax kaloo haysta yaabaskeed oo cuwayshahan bugeyska aan ku dhex darsaday saasaan ku dhudhunji anoo nafti ahay sidaan iskiiga soomay haddaan bugeyska ama wax kaloo haysta oo galabtaan ku afuraa ma jiraan buushka ay ku jirto ma taallo cunno iyo gogol waxayna ii sheegtay inay bigayska ku afurtay suxuur iyo cashana aysan meelna ku ogeyn xaaskii afura waa lagu haastaa soonkii waa lii haastaa xaqadaama luusa cadaabaabaa si kaloon dhahan waayo waa iska sooma waa alla daacadaysan iskaga sooma maxamed baaruud xuseen warbaahinta istaa dhadhaab